asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jimco wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalsoon qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo nasiib daro ku tilmaamtay in al-shabaab ay burburiyaan ceelasha biyaha degmada baxdo kadib weerarkaas ay ku qaadeen gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka oo khudbad ka jeeday shirweynaha kow iyo tobanaad ee baarlamaanada afrika dadkii ugu badnaa ee kasoo barakacay abaaraha saameeyey gobolada shabeellooyinka hiiraan oo soo gaaray magaalada muqdisho xergeyga agagaarka ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan gurmadka abaaraha oo kulan aalada fogaan araga ah kula qaatay madaxda socota waa madax ka socota dowladda talyaaniga iyo hay-adda i m f oo sirlanka ugu daqday laba dhibic sagaal bilyan si loogu samatabixiyo dhibaataha dhaqaale
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa subaxnimo jimcaha taariikhdan waxay ku beegan tahay labada bisha sagaalaad ee sebtembar laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo faahfaahsan dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa nasiib daro weyn ku tilmaamtay in al-shabaab ay burburiyaan ceelashii biyaha dadka ka dhaansi jiray ee deegaanada baxdo kadib markii halkaas ay warar culus ay ku qaadeen weer saxaafeed kasoo baxayaana sida u qornaa iyadoo dowladda federaalka soomaaliya ay ku hoolan tahay baaliyeer gurmadka abaaraha soomaaliyeed ay waa dadka soomaaliyeed ay abaaruhu saameeyeen islamarkaana aafiyeen ayaa waxaa nasiib daro ah in al-shabaab ay ku markaas ay ku qarabanayaan magaca diinta islaamka waa sida hadalku dhigeen ay sare u qaadeen burburinta ceelasha biyaha qalabka isgaarsiinta iyo barakicinta dadka tabaaleysan war-saxaafeed kasoo baxay dowladda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay shacabka soomaaliyeed waa shacabka ku nool deegaanada maarsamaaga qayb dhuumaal cabdikibir ee dhisiq shuruufle iyo calimeed ee gobolka galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug ayaa saaka ku waabariisay iyagoo markaas ceelasha biyaha ee ay kaga badbaadi lahayeen haraadka iyo abaaraha daran ay burburiyeen al-shabaab isgaarsiinta deegaanadaas ay dansi yihiin kadib markii ay al-shabaab ay halkaas ay u geysteen burburin qalabka iyo motoorada shirkadaha isgaarsiinta ayaa sidoo kale lagu yiri war-saxaafeedka dowladda kasoo baxay oo lagu daabacay warbaahinta dowladda al-shabaab ayaa doonaysa baa layiri inay si aan markaas kala joogsileen u dhibaatayaan shacabka ku nool dadka halkaas dega ee deegaanada galgaduudka aanan baxdo hase yeeshee waxaa layiri ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo markiiba ogaaday ayaa markaas waxay kaashanaya baa layiri kuwa shacabka ayaa howlgallo culus oo lagu soo abjarayo al-shabaab waxay ka sameeyeen deegaanadaasi galgaduud ka tirsan dowladda soomaaliya waxay caddeyneysaa inay sii wadeyso dagaalka ka dhankaha al-shabaab gacantana ay kusii wadeyso abaabulka gurmadka loosii loo fulinayo shacabka soomaaliyeed ee abaaruhu ay aafiyeen waxaa ugu dambeyn dowladda soomaaliya ay ugu baaqeysaa shacabka inay sii wadaan baa layiri taageerada ay u fudinayaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed si meesha looga saaro waxa ay ugu yeereen cadowga markaas daadinaya dhiiga shacabka soomaaliyeed ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalka kasoo baxay war-saxaabeed kasoo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya oo markaas lagu baayay warbaahinta ku hasha afka dowladda dhinaca kalena gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa khudbadda ka jeediyay shirka baarlamaanada afrika iyo kow iyo tobanaad oo markaas madaxda baarlamaanada afrika ay kasoo qeybgaleen gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa ka qeybgalay shirweynaha kow iyo tobanaad ee guddoomiyayaasha baarlamaanada heer qaran iyo heer gobol ee afrika oo ka furmay magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika gudoomiyaha oo khudbad ka jeedinayay shirweynaha ayaa ka hadlay saameynta isbeddelka cimilada geeska afrika iyo sidii loo soo abjari lahaa cunayarida ay wajahayso qaaradda afrika iyada oo markaas loo marayo dejinta shuruuco adkeyneyso waxsoo saarka iyo saameynta cudurka covid sagaaliyo toban gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo ahamiyad gaara siinaya baa layiri in iskaashi ballaaran laga sameeyo sidii loogu hortegi lahaa abaaraha soo noqnoqday waxa uuna urajiyey in shirka wax laga taban karo ay kasoo baxaan sidoo kalena wuxuu u mahadceliyey shirka inay kasoo baxaan wax la taaban karo isagoona sidoo kale u mahadceliyey cid kasta oo kasoo qeyb qaatay ugu dambeyntii guddoomiye aadan madoobe ayaa waxa uu adkeeyey in baarlamaanada afrika ay fuliyaan wixii ay ka balan qaadeen shacabkooda ummadda qaarada lagu wacyigeliyo kordhinta wax soo saarka iyo beeraleyda markana dhinaca kale ergeyga gaarka ah ee arrimaha bani-aadanimada ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud cabdiraxmaan cabdishakuur same ayaa waxa uu kulan la qaatay madax ka socota dowladda talyaaniga iyagoona markaas waxyaabo dhowr ah ka wada hadlay ergeyga gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ku qaabilsan arrimaha gurmudka abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur rasame ayaa aalada fogaan arag ah kula qaatay safiirka xigeenka dalka talyaaniga u fadhiya soomaaliya ambasto musmilano bertolo madaxa arrimaha banaadinimada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka talyaaniga iyo madaxa agaasinka afrika ugu horeyn waxa ay kadu hadleen shir ducidu heerka heerarka sare ee dowladda talyaaniga qabanqaabineyso kaas oo lagu wado inuu ka dhaco magaalada new york intuu socdo shirka golaha guud ee qaramada midoobey intaasi kadib ergeyga ayaa ka dhageysay safiirka iyo madaxa arrimaha bani-aadanimada ee wasaaradda arrimaha dibadda dowladda talyaaniga warbixin ku saabsan howlaha gargaarka ee dowladda talyaaniga ee ka wado gudaha wadanka soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ugu mahadceliyay dowladda talyaaniga si ay ugu garab taagiyiin dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen ergeyga ayaa sidoo kale ka codsaday inay si si dhaqso leh dib u ballaabaan dib u bilaabaan taakuleenta ay siin jireen cisbitaalada martiini cisbitaalka jowar xudur iyo dhuusamareeb kuwaas oo lagu dabiibayo dad fara badan oo nafaqa darro ka dhalatay abaarta dalka ka daaladhaceeya ama markaa abaarta dadka ay saameeyeen ugu dambeyntii safiir ku-xigeenka iyo madaxa arrimaha bani-aadinimada dowladda talyaaniga ayaa bogaadiyey dadaalada muuqda ee dowladda soomaaliya ay ku bixinayso arrimaha gurmadka abaaraha iyo fududeynta ayaa u balan qaaday ergeyga iyo dowladda talyaaniga inay sii wadi doonaan iska xilsaarinta howlaha gurmudka abaaraha ee soomaaliya tani markii magacaabay ergeyga gaarka ee arrimaha gurmudka abaaraha ee soomaaliya cabdiraxmaan cashakuur madaxweyne xasan u qaabilsan ayaa waxa uu sii dardargelinaya kulmada ku aadan inuu la qaato dadka markaas wax laga heli karo ee markaa madaxda kala duwan ee dalalka caalamka dhinaca kalena dadkii ugu badnaa ee kasoo barkay abaaraha saameeyey gobolada shabeellooyinka iyo hiiraan ayaa soo gaaray magaalada muqdisho ee soomaaliya dowleedka muqdisho ayaa soo gaaray in ka badan kumanyaal dada oo kasoo qacay abaaraha ku dhuftay gobolada dalka halkaas oo si weyn loogu diirinayo xaaladooda caafimaad iyo nololeed maadaama abaartu ay aada usii baaxad weynaaneyso inkastoo ay socdaan dadaallo xoogan oo lagu gurmanayo dadka abaaruhu markaa ay soo barkiciyeen dowleedka magaalada muqdisho ayaana markaas ay isku soo shubhayaan si halkaas xaaladdu wax loogu qabto ugu dambeyntii hay-adda i m f ayaa markaas sirlanka ugu deeqeysa laba dhibic sagaal bilyan oo dollar ah si loogu samata bixiyo dhaqaal markaasi dhibaatada dhaqaaleen hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa sheegtay inay heshiis la gaadhay dalka sirlanka si loogu samatabixiyo dhibaatada dhaqaale ee dalkaas ka jirta waxaana i m f ay sheegtay inay dalkaas siin doonto muddo afar sano ah lacag gaadhaysa ilaa iyo laba dhibic sagaal bilyan oo dollar koox ka tirsan hay-adda i m f oo booqasho ku joogta dalka sirlanka ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in heshiiska hordhaca ah ee la gaadheen dalkaas inuu markaa ku xiran yahay inuu helo ansixinta maamulka sare ee hay-adda i m f sirlanka ayaa wajahaysa musiibo dhaqaale oo aada u daran iyadoo ay dalkaasina gabaabsi ka noqdeen shidaalkii daawooyinkii iyo sidoo kalenta cuntooyinkii kadib markii ay aada u yaraadeen lacagihii qalaad ay dadka dekeda waxaa kaga iibsan jireen dalkan ayaa hakiyey inuu bixiyo deynta gaayaysa toddoba bilyan oo dollar oo ay dalalka kala duwan hay-adaha kala duwan ay leeyihiin qudarta deynta guud ee dalka lagu leeyahay ayaa gaaraysa ilaa konton iyo kow bilyan oo dollar kaas oo sideed iyo labaatan bilyan oo kamid ahna ay tahay in dib loo bixiyo sanadka labada kun sideed iyo labaatan i m f waxay sheegtay in dhaqaalaha srilanka la filayo inuu hoos u dhaco sideed dhibic toddoba boqolkiiba iyadoo sicirka balaar sicirbararkuna uu kor u dhaafayo boqolkiiba lixdan warkii subaxnimona waa nagintaa aad kala socotay raadiha dalkani magaalada muqdisho nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel